iyadoo dhowaan xaragga la ku jaariyay wejiga koowaad ee mashruuca dhismaha wadooyinka magaalada kismaayo weliba qeyb lixadley ku qaadahayna inas dareero ku dadkiya baabuurta gudaha magaalada wadooyinka cusub iyo ay hano baahi wiyan qabeenah bulshada walina yaraadaya mashquulkii baabuurta maadaama magaalada yeelahaytii oo keliya hallaami wadooyinkan waliba iyo kumidayna hana laku ful yahay dhowr magaalo oo kiyaala dalka hana soolanka talgali in lagu fududaayo hinisdareerowka dadka iyo baabuurta iyo koronqaadowka kobaca dhaqaalaha dalka gudoomiyaha degmada kismaayo cumar maxamed farweyne iyo waliba usa ku warbiyaya faa-iidooyinkii ku horeeye lagu dareemay wadooyinkan laga dhisi magaalada iyo dhibaatooyinkii markii hore laku qabay wadooyinkii burbursanayana
la yidhaahdo saabka la oran jiray saabto oo loo yaqaan hadda loo bixiyey nagaad oo ka socda dowladaha magaalooyin soomaaliya lixa gaar ahaan degmada kismaayo waxaa mashruucaana saldhig u ah dowladaha dowladda hoose waana doorka u weyn bay ku leedahay oo mashruucu iyadaa wuxuu hoos tagaa dowladda hoose dowladdaas marka waa halbowlaha ama mashiinka waxa weeye mashruucan dhan hadday noqon lahayd bajetkiisa sida loo maamulayo oo ay dowladda hoose saxiixdo hadday noqon lahayd sida ay maaragtay barnaamijkaan oo dhani wuxuu hoos tagaa dowladda hoose yuu dhammaantiis hoos tagaa marka doorka u weyn bay dowladda hoose ku leedahay dadka guryaha laga duminayo qof la khasbay ma jiro dowladda hoose waxay samaysay guri kastoo waddada soo galay sida sharciga world banku qabo qofka waxaa lagu qancinayay inuu guriga baneeyo marka qof maanta reer jubbalana gaar ahaan reer kismaayooda oo aan ku qanacsanayn sida ay wax u socdaan ma jiraan marka waana shaqay dowladda hoose markaas inay iyadu dadka la macaabisho oo sida ugu fiican oo siyaasadda bangigu lagu shaqeeyo marka si fiican baan loo macaabilnay waana ka mahad celinayaa dadka reer kismaayood shaqada ballaaran oo runtii ay iskaaga garab taageen